in ku badan laba boqol oo dadka baahiyo gaarka qaba iyo magaalada baydhabo lankaqibi baaskiilada loonku tiragalay iyo biroyo ka dareerayeen dadka hindhoolyaalka eh walibana deeqdoon hirgelintii ku qeyb qaatay wasaarada bilaanta koonfur galbeed soomaaliya iyo hana ku mid ee hay-ado ka howlgalow dalka dadka lanka deeqay deeqdoon iyo waliba yo hayan ahanoo baahiyo fara badan yo aan qabeen tagniyaneta fursad muhiime waaniye ku qeyb qaadaasa iyo bulshada dhatayo ka nooladan maadaamayo markaas caawinaad ku helayaan ehladiyo ankoreen hana ku mid a dadkii ku faa'iidaysaday deeqda aqabmuyo wayba ku hadaleena dareensho iyo onaan ma hadnageen dhammaan walaalaho dirsi
anku mahadnagaan wasiirada anku mahadnagaan antina hanin marsi oo dhagaya mahadwinya anku nagaan ilankii sheeniba indo ahana la eed eedla indo ah kale waa masi magan qaluule ahaana ma kale ha ilaahayna goran moyana kale
wasaaradda wasaaradda hadda program ah alxamdulilah alshukru lilah hor badananane gacan qabadi haddana haddii ilaahay raalle kadhaka walaynana siiyo haddana alxamdulilah alshukrulilah raana mahadda shukri unku nagaana walaalka walhani la tawi oo una ogeeka unoka dareerana haddana gaarina sii oo haddana gacmahan haddana niwadoyna ningriyohoy ilaahay anka mahadina anka shukriina wasaaradda gacan dheera anka mahadiina ilaahay guuliga anka mahadiina haddana saasa arfaadna walkhayr qaba ilaahay sii walaalayaal iyad iyadaan mahadsantiin alxamdulilah oo dad oo arday baahada gaarka qabo oo se laambiyaayo waana laanqulaw alxamdulilah arday marmaa lama ma'e laakiin wasaaradda daba roogda iyad iyada arday mahadsanta dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenada gobol iyo degma iyo waybaa dhaansho iyo si-eedii handhawaayana aqabkun lanku tiragalay dadka danyarta weliba gaar ahaan dadka bayo gaarka qaba oo geeka lanka deeqi
marka koowaad maanta ku salaamaya wasiiradda haweenka iyo arday wasiir ku-higeenka gudoomiye ku-higeenka gobolka tiimka ku socdo gu-aanka marka dhammaantiin iyo saxaafadda iyo qof kastoo meelaha u qiibgalay salaamantiin salaamu alaykum wamatullahi barakaatu salaanka dibgeeka meelamayna dhisakoy dadkii ka nool ay degmada baydhabo oo baahiyaha gaarka ee qobay qalab liinshaani oo laka aawiyaw ani meelin laka daahi furu dadkana gacanta laku saaruyaan dhisakoy marka koowaad ma intaan ku mahadnaqaana alle dihaa dhiibti boqor salmaan iyo un un d b lahaa mari aan mahadnaqaana baydhabo degmada baydhabo sidiisna la socotaan dadka ka nool oo baahiyaha gaarka goob eed iyo eed aan tara badan yihiin may codsadaane ini oo lahaa kordhiyo arrintan xaqiiqatan geek way argahayna ini oo dad mbaahana ini la caawi ini sabdhalin caawi waayo dadka baahiyaha gaarka qabo iyo oo baahada guudi iyo jartiya haddana way waa baaha gaar qabaan ini marka nolol maalmeed oo walwal ku fudaayo la sii walaa ii ka dararayn la sii walaagii hoo haada fadhi kuraas iyo hoo haada fadhi wiiljeer iyo hoo haada fadhi ulooyinka oo hindhoolayaasha lagu talagali dad ma argahayna marka baahiyaha gaarka qabi inay adeeg in baahanayaan gargaar in baahanayaan inay heleen way in mahadnaqaana wasaaradda haweenka oo howlaas walku fududayti way in mahadnaqaanahan hay-adda kingisalmaan way in mahadnaqaanahan u n d b iyo cid kasto walku fududayti arrintuun inka dambayntii wasiirka wasaaradda bilaanta arrimo qoyska iyo xaquuqal insaanka koonfur galbeed marwo shamse maxamed yarow iyo waliba si-eedeen ka dheeratay iyo marweliba garab surayin walaalasho danyartee maantayto waxaan aad ugu faraxsannahay in dadkii naafada ahaa ee ku noolaa degmada tan baydhabo aan gaarsiinno qalabkii naafada oo isugu jiro qaybo kala duwan wiiljarradii bahladii kaleoo garbaha lagu soconaayey oo dadka naafada ay isticmaalayeen ulihii indhoolayaasha qaybahaas kala duwan maanta inaan dadka naafada aan gaarsiinno sharaf ayay noo tahay marka hore waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala mar labaad waxaan u mahadcelinayaa kingi salmaan oo deeqdaanna soo gaarsiiyey oo una soo igmaday inay u qaabilsan u soo igmaday inay u fuliso u n d b mahad ha idinka gaartaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinayaa midda kale deegaanada koonfur galbeed waxaa ku nool dad badan oo naafo ah waa ku faraxsannahay qalabkan aadna soo gaarsiiseen ilaaha idinkiis ayadoo nin jeclaysi aan lagu qaybinayn waxaan rajaynaynaa in dadkii naafada ahaayoo ku noolaa degmadan baydhabo loo cadaalad sameeyoo la gaarsiiyo ilaa iyo shan boqol oo agab ahaana la soo gaarsiiyey kingasalmaan waa ku mahadsan tahay iyo u n d b ba waxaan kaloo codsanaynaa oo idinka rajaynaynaa deegaanada koonfur galbeed saddexda gobol waxaa ku nool dad badan oo sidaan oo kale ahoo sida degmada baydhabo oo kale oo wada naafo ah gacantiinna inay soo gaarto oo deeqdan oo kale aadna soo gaarsiisaanna waa codsanaynaa dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadkii hawshaan nala garab galay oo nala fuliyey maanta dadka haanganka nugul weliba mas-uuliyaed ku saarantaa guud ahaan mas-uuliyiinta dalka iyo weliba bulshada intee kale